إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aad u kordhay iyadoo ay jiraan saraakiil muhiim ah oo ka mid noqday kuwa la dilay askari waandheesah ayaa ku dhintay gaari gaashaamano oo ay shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ku gubeen mid ka mid ah xubnihii abaabulay maleeshiyaadka macawisleeda ayaa lagu toogtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada balcad iyo sidoo kale duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ka fuliyey oo erar lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk waxaana ka dhashay dhimasho waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee lagu laayay deegaanka sabiid ay dhibaatooyin ba-an ku hayaan bulshada sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay oo eradii shalay ka dhacay sabiid afmadow iyo ceelbacad maamulka somalilan ayaa duqayn culus ku wada magaalada laascaanood taasoo keentay khasaaro baaxad leh oo dadka shacabka ah gaaray ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa aad u kordhay iyadoona ay jiraan saraakiil muhiim ah oo ka mid noqday kuwa la dilay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaas waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac kadib markii shalay duhurkii weer lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa isbarkaday meydadkooda waxay soo taraysa tirada dhimashada iyadoo wararkii horudhaca ahaa ay kuwo kale kusoo darsameen ugu yaraan shan iyo afartan askari oo qaarkood ay saraakiil yihiin ayaa lagu dilay dagaalka shalay ka dhacay ceelbacad oo ahaa mid qorshaysan islamarkaasina ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay aada uga taxadireen gaadiidka dagaalka ee teknikada loo yaqaano ee mujaahidiinta ayaa dagaalka ka qayb galay ciidamada dowlada federaalk ayaa muddo kooban isdifaacay kadibna cagaha ayay wax ka dayeen waxaana lagu eryaday dhul bacaad ah xilli qoraxdu ay kulushahay oo ninkii kobaha ka taga caga gubyoonayo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay furatay qayb ka mid a hubkii ay wateen askarta ay dagaalka ku dishay ciidamada dowlada federaalk ayaa ku cararay dhul howd ah si ay uga baxsadaan xabadda ay xarakada shabaabul mujaahidiin la daba joogtay ciidamada iyo saraakiisha la laayay ayaa waxay ka tirsanaayeen ururka kow iyo siddeetanaad ee ilaalada madaxtooyada dowlada federaalk ah saraakiisha ceelbacad lagu dilay waxaa ku jira taliyihii guud ee ururka kow iyo siddeetanaad burhaan cabdulaahi sidoo kale dadka goobta lagu dilay waxaa ka mid ahaa elyaas cabdulaahi filfil oo ka mid ahaa ciidamadii ku duulay deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud sarkaalkan oo isu magacaabay guddoomiyaha degmada galcad ayaa ahaa nin kibir badan islamarkaasina warbaahinta ka boola xoofteeya caawa haddaan kula joogna habeen dambe kula joognaa halku kula jooga waad dili kartaa nimanka waa dhammaadeen ceri dhulaa lagala diriray dowladda soomaaliya gacanta manaha iyo walaalaha kale oo taakulaanta manaha ceri iyo bad iyo dhulaa lagala diriray baddina aadi ma karaan dhulkana aadama karaan waa ka xiran yahay habay maalina way meeraystaan waa daba joognaa geed iyo meel geshiin iyo buhul hadday galaan waa ka dabagelaynaa iminka waxaa meydkiisii ka tillaabsaday raggii uu goodinayay ciidamada ku sugan deegaanada kale ee shabeellaha dhexe sida daarunicma iyo ceele cali axmed iyo aadan yabaal iyo kowsar ayaa aad u argagaxsan waxaana qolo waliba ay ka baqaysaa in iyadoo ay noqoto tan ceelbacad ku xigta ee la weeraro horey waxaa agta loo mariyey ciidamo ku sugnaa deegaanka hilowlagaab ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo haraadigoodii ay ka carareen sidoo kale waxaa iyaduna haawanaysa degmada ruundurgood jasaaka allahu khayran cabdulaahi yaasiin askari goondheesah ayaa ku dhintay gaari gaashaamano oo ay shabeellaha hoose ku gubeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo warar kale oo ku saabsan mid ka mid a xubnihii abaabulay maleeshiyaadka macawisleeda oo lagu dilay jowhar mujaahidiinta al-shabaab oo balcad iyo degmada afgooye ka fuliya weeraro dhimasho sababay iyo sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk oo lagu khaarijiyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wararkaasoo idil waxaa soo jeedinaya haashim cabdinaasir howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weerar toos ah ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa khasaare dhimasho iyo dhaawac gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka qarax lagu burburiyey gaari taaw ah oo ay lahaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ka dhacay deegaanka buufow oo u dhow janaale waxaana halkaa ku dhintay laba askari oo ka mid a ciidamada shisheeye halka uu ku dhaawacmay mid kale isla shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe duleedka degmada afgooye qarax kula beegsaday ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka qaraxa waxaa ku dhintay saddex ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo mid ka mida uu yahay taliyo unug waxaana qaraxaas gebi ahaanba ku gubtay mooto ay wateen dhanka gobolka shabeellada dhexena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen degmada jowhar ayaa lagu dilay cabdiraxmaan jimcaale oo ka mid ahaa xubnihii abaabulay maleeshiyaadka macwisleyda ee ka barbar dagaalamo shisheeyaha iyo dowladda federaalka isla shabeellada dhexe ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday xera ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay kaga sugnaayeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen agagaarka baar jowhar xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalkan ayaa si gaara uga tirsanaa waxaa loogu yeero nabad sugidda waxaana lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud guure shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ku jaha waraarsan dagaalka salka adag ee ay kala kulmayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo aan ahayn mid ku dhisan qandaraas iyo danangaar ah balse ah mabda' diini ah oo hadaf fog hiigsanaya waa mahadsan tahay walaalka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee lagu laayay deegaanka sabiid ay dhibaato ba-an ku hayeen bulshada maxamed amiin ayaa war ka soo jeedinaya
isagoo u waramayay warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan kana warbixinayay weeraro laba ah oo shalay ka dhacay deegaanka sabiid ayaa waxa uu ka waramay dhibaatada ay bulshada ku qabtay ciidanka weerarka la kulmay waxa uu xaqiijiyey in labada xaro cagta la mariyey islamarkaana askartii joogtayna laga dhigay wax la dilo iyo wax carara lagalana soo wareegay gaadiid ciidanka dowladda federaalka ee xaryaha lagu laayay ayaa waxa uu ku sifeeyey in ay ahaayeen bahalla dadka dhibaataynayay waana kan isagoo faahfaahinaya deegaanka weerarka ka dhacay waa deegaan dadka muslimiinta lagu dhibaateyn jiray gaar ahaan dadka beeraha qoto ayaa lagu dhibaateyn jiray waxay nooga dhigan tahay cadowgii dadka muslimiinta dhibaateyn jiray nimankii murtadiinta iyo carituurku ahaa mukhaadaraadka iyo xashiishka deegaanada fasaad badan ku hayay ilaahay subxana watacala inuu ka argoostay dadka kuwa dhiba jirayna maanta ilaahay subxana watacala uu ka qabtay ayaa maogtahay annagana waan soo dhaweyneynaa aad baan arrinta insha alla tacaala walaalihii arrintaa ku fakeray qeybta ku lahaa ee qorshahaas diyaariyay ilaahay subxana watacaala ha ka abaalmariyo waaliga ayaa intaasi kadib fariin u diray ciidamada dowladda federaalk ee weli baaqi ku ah deegaanada qaar ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose saa ka warqabto shabeellada hoose dhibaataynta bulshada muslimka lagu haayo aad bay u fara badan yihiin waxa ku hayana waa nimankan inta u badan cadowga ilaahay subxana watacaala carituurka u ah ee kabaqaadka u ah haddii waxaa ku xisaabtamaan qof kasta oo mogtahay muslimiintaan dhibaateeyo maalin in ilaahay subxana watacaala uu ka argoosan doono waxaan leenahay intay naf idinku jirto fursad ayaa haysataan toobada way furan tahay ilaahay subxana watacaala diintiisa usoo laabta ayaan leenahay ugu dambeyntiina waaligu waxa uu fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka shabeellada hoose maanta ummadda way kala soocantay way kala baxayn xaqa iyo baatilkana ma sinno maanta laba safaa lagu kala jiraa الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت لبدا صفها لو كلا جرا ما أنت واحد كسو هرجيدي حقيقة ومساجد إي كنيسو dadka waxaa leenahay dhammaan arrintan kulli waan dareysantiin waan aragn xaqiiqatan waan la cadayseen waxaa la rabaa qof kasta oo muslim ah difaaca diinta iyo difaaca shareecada islaamka inuu waxaweyaan qeybtiisa uu ka qaato qabaa-ilada dhammaan waxaa leenahay haddii maanta ilaahi subxana watacaala kitaabkan kuryolidiisa dadka qaarna kor ugu qaada dadna kor hoos ugu dhigaa waxaa la rabaa inaan loo kala harin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo afjaray laba xaro oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellada hoose waxayna gebi ahaanba la wareegeen xaryihii ciidamada dowladda federaalka
qaar ka mida bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibtay weeraradii shalay ka dhacay sabiid afmadow iyo ceelbacad mahad cubeyd ayaa war ka soo jeedinaya
dadweynahan oo ku xiran idaacadaha islaamiga ah islamarkaana aada ula socday shalay wixii dhacay ayaa aragtidooda ka dhiibtay weeraro waaweyn oo ay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay saddex gobol oo kale ah jubbada hoose shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe waa kuwan qaar ka mid ah oo sheegaya in shalay wixii dhacay ay ahaayeen guul xagga alle ka timidda ee si guud ahaan dadka muslimiinta ee waa soo dhoweyneynaa in gaaladii iyo tabacoogdii iyo murtadiintii iyo gacanta muslimiinta ay gaarto wa khaasatan dadka mujaahidiinta ay gaarto ee guud ahaan aniga shakhsi ahaanteedii waxaa waaye waa soo dhoweyna macrikada dhacday maanta ka dhacday eelbacaad ee weeraradaas ilaahay baa ku mahadsan waxaan u arkaa insha allahu tacaalaa rabbi oo noo gargaaray gargaarkiisa weyn noo fidiyey mujaahidiinta u fidiyey mataqaanaa baabi'iyey qooqii iyo kibirkii mataqaanaa xasan garguurta iyo jo baiden ay soo abaabuleen waddankana la keenay inuu meeshaas ku baaba'ay ayaan u arkaa iyagoo sii wata hadalkooda ayay sidan u cabireen aragtidooda
haddii aan ka sii gudbo arrintaas waxaan u arkaa saakay mujaahidiintu horta waayahanba waxay noo ahayd farxad waagii bariba farxad bay noo ahayd oo saaka keliya ma ahayn laakiin tii saaka keliya haddaad i weydiisay waxaan arkaa saakay mujaahidiintu sidii caadadu ahayd waxay kula ka laheen weerar camiriyada lagu daafuray deegaanka sabiid haddii aan gula gudagulo mawduuceyga ah gulihii maanta insha allahu tacala islaamka uu gaaray aniga oo degan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan kuwey barow runtii waxaan u arkaa guul taariikhi inay tahay waa guul ilaahay subxaanahu watacaala islaamka uula doonay waana fatuuxaadka bilaagu nasriga ayaan u arkaa insha allahu tacala qof walba oo ku haminayo in islaamka uu lidan doono waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay ribta dambe waxaa iskale waalcaaqibatu lilmuttaqiin weeraradii ay shalay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee ka dhacay saddexda gobol ayaa bannaan ka soo dhigay tabardarrida ciidanka dowladda federaalka iyo fashilka degdega ah ee ku yimid duulaankii uu ku dhawaaqay xasan sheekh warkan dhegaystayaal saakey waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka somalilan ayaa duqayn culus ku wada magaalada laascaanood taasoo keentay khasaare baaxad leh oo dadka shacabka ah gaaray maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya dagaaladii ka socday magaalada laasacaanood ayaa weli soconaya iyadoo iska hor imaadyo culus ee maalintii toddobaad oo xiriir ah ka socda duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool inkastoo maamulka somalilan uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah haddana ciidamada maamulkaas ayaa weli weeraro bahalnimo ah ku haya dadka shacabka ah iyadoo habeenkii xalay ay guryo badan duqeeyeen ayaa iyagoo holcaya lagu baahiyey baraha bulshada sidoo kale warar kasoo kordhay ayaa sheegaya duqayn shalay ka dhacday isbeddelka guud ee magaalada uu ku dhintay doctor cabdiraxmaan muuse oo kami aha howlwadeenada caafimaadka isbitaalka shir degdeg ah oo ay salaadiinta iyo waxgaradka s s c ku yeesheen laasacaanood ayay kusoo dhoweeyeen xabad joojinta halka dhinac ah ee ku dhawaaqay muuse biixi garaad jaamac garaad ismaaciil oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hogaanka s s c oo si taxadar leh usoo dhoweynayo dhawaaqa kasoo yeeray muuse biixi bulshada ku dhaqan laasacaanood ayaa mar kale ugu baaqay maamulka somalilan inuu joojiyo duqeymaha iyo dagaalada islamarkaana u diyaargaroobo wadahadal nabadeed taasoo weli aysan suuragelin
wuu mahadsan yahay maxamed ciise ayuu kaasi ahaa warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa balse aan dib idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa warkayaga saakay khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa aada u kordhay iyadoona ay jiraan saraakiil muhiim ah oo ka mid noqday kuwa la dilay weerarkaas oo shalay dhacay duhuradii ayaa waxaa ku dhintay shan iyo afartan askari oo ka mid ahaa ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay ku jiraan saraakiil aad u tiro badan kuwaasoo shalay duhuradii wixii ka dambeeyey dowladda federaalka sawiradooda ku baahinaysay baraha internetka iyadoo u tacsiyeynaysa askari ugandes ah ayaa ku dhintay gaari gaashaamano oo ay shabeellaha hoose ku gubeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab laba askari ayaa weerarkaas ku dhimatay gaari ta u ahayeen ciidamada mujaahidiinta ku gubeen wuxuuna ka dhacay deegaanka buufow ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a xubnihii abaabulay maleeshiyaadka macawisleeda ayaa lagu dilay magaalada jowar ee shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada balcad iyo sidoo kale duleedka degmada afgooye ka fuliyey weeraro lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka weerarkii ka dhacay degmada afgooye duleedkeeda saddex askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay mootona waa laga gubay ugu dambayntiina sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wuxuu ahaa sargaal dhibaato badan ku hayay dadka ku dhaqan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa waana goobta ay mujaahidiintu ku toogteen warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka iyo qodobadiisa aan dib idinkugu celinayey waa inaga intaa guud ahaana warkii subaxnimo waa inaga intaa